waa doodii ugu xiiso badnayd oo in muddo ah waddankan dhex martay runtii sababtoo ah dad badanna aad bay u sugayaan oo hadda waxaa waxaa la qaaday qiyaas shacbiga maraykanka bal dadka daawan doona intay leeyihiin waxaa la yidhaha boqol kiiba lixdan iyo ka badan baa la filayaa inay daawadaan wax kalena maahee waa arrin yacni yaab leh in laba nin oo siddeetan ku dhow ay u tartamayaan oo haddana ay labaduba aanay ahayn dad maraykanku ay ku faraxsan yihiin oo ay leeyihiin war nimankan wax bedela ma weynay oo ay runtii aad iyo aada uga qawajsan yihiin marka waxyaabo badan baa waxay aada u xiisa gelinayaan inay dadku arkaan oo labada labadaa nin oo laba oday oo waaweyn ah mid kastaaba uu cillad leeyahay marka dadku waxay fiirinayaan bal hadba sida ay maaragtay doodaani u samaysanto iyo iyadoo weliba qawaaniin cusub loo sameeyey oo meelaha qaarkood markii dooduhu ay dhacayaan waxaa la samayn jiray dad audience ah ama dhegaystayaal baa la keeni jiray iyaga waxaa la yidhi hadda waa keligood iyo qofka maaragtay dhexdhexaadinaya oo warka u qaybinaya marka aad bay u xiiso badan tahay waa gartay dabcan saad sheegtayba doodan waxyaabo badan ee markii ugu horreysay ay ku tahay oo ay ka mid tahay sida la leeyahay laba madaxweyne oo dabcan xilalka madaxtinimo madaxweynihii hore iyo kan haatan oo isku xiga haddana inay wada doodayaan oo xilligooda ay kusoo aaday taana maxaad ka leedahay waa muhim iyaduna sababtoo ah madaxweynaha hadda jooga waxaa la yidhi markii hore oo waktigii hore u ordayey wuxuuba yiri ba la yidhi anigu haddaan-kaas afarta sano hore haddaan dhamaysto baa mar laga hayaa inuu yidhi ku noqoshadeeda saas uba xiisayn mayo uu hadda ka hor ku khudbeeyey ninkaana ilaa iyo sagaashan dacwadood oo dunuub ah oo maxkamadi xukuntay iyo waxaasoo dhan baa ku furan marka wax badan kordhin mayso inuu kanina hadda madaxweyne yahay kaasina uu madaxweynaha ahaa waxaa dadku ay aada ula yaaban yihiin waxa weeye waa da-dooda iyo mid walbaaba cilada u leeyahay oo midna laleeyahay xusuustii iyo wixii baa da-du ay ay maaragtay ka hadlaysay oo waxaa laga yaabaa inaanuba u qalminba inuu madaxweyne ahaado kan kalena waxaa laleeyahay waaba nin hadda xabsi u socdo oo intaasoo dembi galay oo maxkamadi xukuntay oo juuri ama maaragtay dad maxkamad la geeyey ay ku xukuntay in in inuu dembiile yahay marka waxyaabahaasaa xiisaha u yeelaya ma aha inay madaxweyneyaal soo noqdeen waa tahay cabdikafaar dhinaca kaleeto waxyaabo badan ayay ka wada hadli doonaan waxyaabaha xiisaha le saad ka dhawaajisaba waxaa ka mid a arrimaha socdaalka waxaa ka mid a dacwadda madaxweynihii hore trump oo doodoodu ay midba dhinacba dhinaca kaleeto uu ku riixi doono sida la leeyahay marka taana maxaad nooga sheegi kartaa waxa warbaahintu ay kasii leeyihiin waa muhim arrintaasi runtii waxaa laysku hayaa hadda waxaa laleeyahay labadooda markay soo istaagaan stageka ama meesha dooda ninna waxaa la filayaa inuu tuso inuu yahay nin adag oo aan xusuustiisu halaysnayn oo maaragtay alerta ah oo diyaar ah oo wax kastaba maaragtay ay u dhan yihiin oo da-du ay number tahay ayn wax macnaha aanay samaynayn ninka kalena waxaa laga rabaa waa donald trump e inuu ahaado bal mas-uuliyad inuu muujiyo oo waa nin iska furfuran oo wuxuu raba ku hadla marka waxaa leeyahay dadku waa inuu ay ka muuqataa haybad madaxweyne iyo akhlaaq iyo nidaam saas oo kale ah marka policy-gaba intaan la gaarin waxaa la fiirinayaa sida ay nin waliba uu isu present gareeyo ama uu dooda uga qayb qaato waxyaabaha ugu waaweyn ee dhinaca siyaasadda markii la fiiriyo sida aan soo qaadayba arrimaha socdaalka dhaqaalaha waddankan dacwadda trump iyo maxaa kaloo la filaya inay ka wada hadlaan oo doodaasi ay noqoto dhex mari doonta kulul wax badan baa laga filayaa waxaa jira addu waddankan dhaqaalihiisa iyo sicir bararka iyo waxaasoo dhani aad bay u liitaan oo waxaa lagu eedeeyaa maamulkan hadda socda inaanu weli xakamayn maaragtay waxyaabahaas dagaalaa dalku ku jira oo ukraine iyo colaada halkaa ka socota khilaafka ruushka kala dhexeeya maraykanka iyo reer galbeedka oo dhan waa laga yaabaa iyaduna waxyaabaha la taabanayo waxaa dheer dagaaladan hadda bariga dhexe iyo ka cusboonaaday oo yuhuudda iyo maaragtay falastiiniyiinta marka waxyaabo badan oo arrimaha dibadda ah iyo iyo xuduudda koonfurta dadka soo gelaya iyo dhaqaalaha dalkan iyo weliba sida loo maarayn doono maaragtay waxyaabaha labada xisbi ay mar kasta ku kala duwan yihiin sida deficitka waxaa loo yaqaano daynta badan oo waddankan lagu leeyahay oo trillions hadda gaartay sidii laga yeeli lahaa marka wax badan baa qofka dhexdhexaadinaya iyaga uu isku dayaya inkastoo iyagu ismaagi doonaan oo ishandadi doonaan wax badan inay arrimaha policyga ama barnaamijyadooda ay ay ay qeexaan laakiin su-aashu waxa weeye fursad mau heli doonaan mise waxay geli doonaan difaac shaksi iyo weerar shaksi taasaa walwal badan laga qabaa inay wakti badan aanay ku lumin arrimaha dalka xasaasiga u ah oo barnaamijyada waaweyna